kusoo dhowow bartagada dhegayste halkani waa goob aan ku falanqayno buugta af soomaaliga ku qoran qaarka ay soomaalidu qortay kuwooga soomaalida laga qoray sidoo kalena kama muuganin buugta adduunweynaha gaar ahaan kuwa ku qoran af carabiga iyo ingiriisida haddii aad jeceshahay inaad wax ka ogaato fanka iyo aqoonta qoran ee soomaaliga soomaalida iyo caalamkaba teeda maaha malaawaalka ah iyo tan dhabta iyo sayniska ku salaysan intaba waa qaadaan dhigaynaa oo aan falanqaynaynaa qoritaanku wuxuu badbaadshaa taariikh wadareedka bulshada waayahooga sugaantooda maaweeladooda aqoontooda iyo madadaaladoodaba cabdideeqsi warfaa oo ku magac dheer cabdisinimo kana mid ahaa aasaasayaashii habfaneedka loo yaqaanay balwada ee afartameeyadii qarnigii lasoo dhaafay hirgelay ayaa laga hayaa odhaha odhanaysa wixii la qoraa quruumaharee muxuu hadal qiime leeyahay wax akhrisku kuma koobna ardayda iyo waxbarashada waa qayb ka mid ah nolosheenna kobciska maankeenna iyo ruuxdeennaba